ururka dhalinyarada cagaarsan oo ah urur ay ku mideysan yihiin dhalinyaro ka shaqeeya arrimaha bulshada isla markaana jira muddo sanad ah ayaa qabtay howlo wax ku ool u ah bulshada jubbaland ururka ayaa inta badan u dhaqdhaqaaqa arrimaha ilaalinta deegaanka iyagoo inta badan dib u dhirayn iyo cagaarin ka sameeya magaalada kismaayo sidoo kale waxa ay ka shaqeeyaan nadaafada magaalada ururkan ayaa sidoo kale sameeya arrimo samafal ah iyagoo gargaaro kala duwan gaarsiiyay dadkii waxyeeladu kasoo gaadhay islamarkaana ku barakacay masiibadii el niino ee dalka ku dhufatay dhammaadkii sanadkii ka ururkan ayaa goobaha muhiimka ah ee magaalada kismaayo cagaarin ku sameeyey sida xarumaha dowladda iskuulada jaamacadaha iyo goobaha kale ee muhiimka ah maxamed shariif cabdulaahi gudoomiyaha ururka dhalinyarada cagaarsan ayaa si guud ugu warbixiyey waxqabadka ururka iyo sidoo kaleeto ujeedooyinkii loo aasaasay dhalinyarada cagaarsan waa dhalinyaro soomaaliyeed oo markii ay arkeen isbeddelka cimilada saameynta uu ku yeelanayo deegaankooda isu xilqaamay inta karaankooda ah inay ka shaqeeyaan arrimahaas dhalinyaradan waxaa la aas-aasay kooiyo tobankii julaay labada kun labaatan iyo saddex baa barnaamijkoodii koowaad oo daafurka ay sameeyeen iyo bandhigii koowaad iyagoo hadafkooda ama ujeeddadoodu ay tahay jubbaland cagaaran oo qurux badan sidaas awgeed dhallinyarada reer jubbaland dhammaanteed waa barnaamij iyo cano u furan barnaamijkaas inay ka qayb noqdaan waa barnaamij iyo cano aada u ballaaran oo qof iyo laba iyo wasaarad iyo tiim aynan ka shaqayn karin oo yacno u baahan guud ahaan bulshada reer jubbaland inay iska kaashadaan isbeddelka cimilada waa wax ilaahi subxaana wa tacaala uu keeno waqti waad ogtihiin jilaal baa la galaa waqtina roob baa la galaa iyadoo ay saa tahay deegaanadeena jubbaland waa deegaanada ugu badan ee saameynta ay ku yeelato marka waxaan rabaa barnaamijkan waxaa inoo daafuri doona wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaa ku casuuman amaan ku marti qaadnay aqoon-yahano ka tirsan wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo kuwo dibadda ku sugan oo aaladda zoomka uga qeybgeli doona insha allahu tacaala marka barnaamijkan runtii waa barnaamij muhiim ah sidaan u aragno